golaha baarlamaanka ama golaha wakiilada oo ah madal dimuqraadi ah oo loogu talagalay in afkaarta iyo xeerarka dalka lagaga doodo si nabadgelyo ah qofka xildhibaanka ah waajibaadkiisu waxa weeye inuu doodo oo doodiisa ku meelmariyo wuxuu doonayo iyo waxuu diidan yahay haddii ay doodu ugu hiilin weydo waxa xiga waxa weeye waa cod golaha waxa ka dhacay waa arkaysaa golihii la doortay ee dimuqraadiga ahaa inaan ciidan aan ciidankiisii ahayni rasaas ka dhex ridayaan oo ay doonayaan xildhibaanadii qaranka ee shacbanigii doortay inay ku jiitidaan taa waanu diidannahay xildhibaanada golaha ee xukuumadda waxaan leenahay haddii aad doonaysaan in aynu si nabadgelyo ah oo sharafi ku jirto shaqadeennu tahay soo fadhiista kuraastiina soo fadhiista doodiinna u bayaamiya shacabka haddii ay cod tagtana codkeeda gaadhsiiya waxaa ogtihiin xeerkan madaxweynaha ka soo noqday sida tafsiirka sharciga ay saareen xeer saxa buu ahaa sifadu ku soo noqday annaga waxaa nala gudboonaa haddaannu xildhibaanada nahay inaannu asbaabtaa madaxweynuhu soo jideeyey inaannu waafaqno ama diidno sifo kale oo noo yaalla ma jiro gefna waxay ku ahayd xildhibaan la soo doortaa isagoo golihii fadhiya ama jooga inuu kursigiisa fadhiisan waayo xeerka hoosaadka golahana waa ku ceeb dastuurka qarankana waa ku ceeb sharafta qof la soo doortayna waa ku ceeb u shaqaynaynaa waa in aanu caqligayga iyo fikirkayga iyo aragtidayda ku shaqayno golihii meel kale laga maamulaa qola madaxtooyada laga soo diraa qola guriga wadani baa laga soo diraa qola kale guruubo kale u shaqaysaa subax kale iyagoo cabaysan bay imaadaan dee waa guruubka maxamuud xaafi baarlamaankuu nala fadhiyaa lamana dooran laakiin waa nin saamayntiisana waa xildhibaanka fariisteetanadan anugu oqaana baarlamaanka nala fadhiya markaa waxaa jirta rasa- rasaas baa meeshan ka dhacday in baarlamaankii dhexdiisii annagoo xildhibaan ah oo askartii la warbal istatiya in rasaasna lagu furo golahani askar ku filano amnigiisa sugta wuu leeyahay ceeb bay nagu tahay ummaddana uma qalanto inaan waxaa la hor nimaadno waxa dhacay sharci darradii ugu xumayd baa dhacday ma aha in sharciga gacanta lagu qaato laba xildhibaan baa isugu tegey xildhibaan mucaarada labadii xildhibaane muxaafidkii ay isugu tegeen labadii xildhiba- xildhibaanka mucaaradka labadii lama qaban labadii sharciga gacanta ku qaatee gacanqaadka sameeyey lama qaban waxa la soo weeraray oo guutooyin ciidana loo soo diray xildhibaankii labada xildhibaan isugu tageena mucaaradka ahaa ma dhacayso sharciga gacanta lagu qaadan maayo waxa weeye sharciga waa la ilaalina waxaan ugu baaqaya inay sharciga dhowraan